أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobbadan caawa barnaamijka dhegaystayaal ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bokool oo laba boqol oo neef oo geel diyo ah u kala qaaday laba ka mid ah beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaannada wilaayadaasi waxgaradka labada dhinac iyo owliyaa'u damka oo hadalla goobta ka jeediyey barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobbada kale waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo heshiis dhanka amniga ah la gashay dowladda dabadhilifka ah ee masar xilli sannad gudihiisuu noqonayo heshiiskii shanaad oo noocan ah haddaba warbixin ayaan caawa idinkaga soo gudbin doonnaa shil gaari oo dad ay ku dhinteen oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gudaha kenya iyo bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeeday tacaddiga iyo dhibaatada riddada ku hayso shacabka oo maanta isna ka dhacay muqdisho qodobbadeena kale waxaa ka mid ah xaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka عزا وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeeday tacaddiga iyo dhibaatooyinka murtadiinta ay ku hayso shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa maanta ka dhacay isgoyska kilomitir afar ee magaaladaasi muqdisho haddaba warbixin ku saabsan bannaanbaxaasi iyo wixii ka dhacay waxaa inoo haya wariyaheenna cismaan axmed dhuubow
waa bannaanbaxyo ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasoo shacabka caasimadda ku nool ay ugu soo horjeedeen dhibaatooyinka xargagoosad ka noqotay ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya mudaharaadyada oo si gaar ah ugu dhacay isgoyska kilomitir afar waxaa dhigayay dhallinyaro iyo qeybaha bulshada haba ugu badnaadaane ee darawallada gaadiidka mootobajaajta oo ka cabanayay canshuuro horle ay ku soo rogtay kooxda gurguurte bannaanbaxayaasha ayaa xirtay isgoyska kilomitir afar balse waxaa loo adeegsaday awood ciidan oo dadkii bannaanbaxa dhigayay waxay u qaybsameen kuwa xabsiyada loo taxaabay iyo kuwa waxyeello kala duwan ay ka soo gaartay gacanqaad ay kala kulmayeen maleeshiyaadka murtadiinta walow mararka qaar la maqlayay dhawaqa rasaas loo adeegsanayay bannaanbaxayaasha muuqaallo iyo sawirro qabsaday baraha bulshada ayaa muujinayay gaadiidka tiknikada maleeshiyaadka riddada oo jiiraya dadka cabashada muujinayay ee maanta bannaanbaxa ka dhigayay magaalada muqdisho qaar ka mid a bannaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan joojin doonin mudaharaadyada ilaa kooxda riddada ay kala laabanayso go-aanka lacagaha baadda lagu dul saaray aysan awoodin inay bixiyaan taasina ay ka xigaan dagaal iyo dhimasho niyow annaga mootoley ayaa nahay waxaan u baahan nahay xuquuqda aan waddanku leennahay dhallinyaraa nahay inaan waddan ka shaqaysanna rabnaa yacnii ma qaadan karno leysin saddex boqol oo dollar ah iyo ganaax labaatan dollar ah dowladdana shalay waxay dhaheen baalkile waxaa hadlay yabo wuxuuna sheegay in aan la mudaharaadi karin mudaharaadka sharci inaan dareenkeenna muushinna sharciga u leennahay yaba waxaa u sheegaynaa sharciga u leennahay yaan layska soo hormarin maantay in maalin walba canshuur la soo kordhiyo aanan la qaadi karin oo mataqaanaa nin walba warqad la soo siiyo maalba magaalada uu ku soo dhex tuuro waa dhibkaan ka cabanayno laba boqol iyo konton dollar oo mataqaanaa leeso lagu qaadaa weligee ma arkin kow midda labaad waxaa u sheegayaa madaxweynaha shala ayaa mootooyinka ayaa bannaanbaxay waxayna u bannaanbaxeen dhib haysta ay u bannaanbaxeen waa la wacay meelaa la geeyey af soomaaliya lagu soo akhriyey af soomaaliya lagu soo akhriyey af soomaaliya lagu soo akhriyey muxuu ahay dadka iska baxa anu kaa gobolka la kulmayna anu kaa idin soo waceen waa idin soo waceen ma yeelayno anuku anuku biilayaan hanay xaqaa laga maqan dhinac walba waa ku dhibannahay magaalada muqdisho waa ku dhibannahay waxaa rabnaa inaan amba dhimanno amba aan dhaqan helaa rabnaa labadaasaa rabnaa begefe haddaa maqli jirta libiya u jooga halkaana waa joogaa maanta dhibka u weyn oo la haysta nin walba warqadaa loo soo dhiibay cid soo amarta ma leh ciidan uu samaysay maleeshiya beelaada wada naqday gebagud ciidanka maleeshiya beelaad oo lagu qaraabto mallay weydiiyaha anay shaqana ku maley ninkii soo histaagan oo ku jihaada isgooskana uskee tarbuuna saaka hal saacii barjaamaa ku jiray ma fahanti meelaha ka shaqaysanna malaa irsaaqadda xalaashaa raadsanaa irsaaqaddina meelaha ku shaqaysannaan laanaa ma qoryaa qaadanaa ma dadkaa dhacnaa laba door iyo saddex doorraa ka bursannaa muwaadiniin soomaaliyeedanaane dalka hana nacsiinay dhallinyaraanaane dalkeennaa joognaa waa ku qanacsannahay dalkeenna waxaa ognaha ajnebiyaa ku raaxayso ma fahanteen aniga shaqaysanayna muwaadiniinta eenne dhibaa dhibaan qabnaa oo meelaha ka shaqaysannaan laanaa dad dhallinyaraanaane dalkeenna waa jecelnaa dalka inaan micnaha gadaal ugu celinno hanuu qasbina irsaaqaddeenna xalaashaa labada doora saddexda doolara waa waa ku qanacsannahay meelaha ku shaqaysanaysan waddaan haynin daala ugu sukayso biyaa yaalo hal sana ka bacdi markay biyaha yaalo hal sana ka bacdiyaa madaalo wax u soo dira hal booy ma fahan dadkii shacabka qarash ku bixin waxaan ka cabanaynaa mootooyinka bajaajleedaanana khaasatan bi dhibaatooyinka ay nagu hayaan ciidamada dawladda qaar ka mid ah ay ka mid tahay leesinka in lacagta nagula badiyey maxaa lahay jakboontiyada aad ay u adag yihiin leesinku wuxuu ahay boqol iyo xoogaa u ahay saddex boqolaa laga dhigay labaatan doolar ninkii qabta ganaaxa laga qaadaa waxaa taas noo dheer leesinka wuxuu ahaa jiray saddex sano saddex sanaan ku shaqaysan jirnay hadda saddex sana kuma shaqayno qofkii sanadkii waxaa looga dhigay lix bilaa looga dhigay saddexda sano waxay noqonee laba sani baray hal sana iyo baray noqonee waxaan rabnaa jidadkiina way xeran yihiin meel dhiiqaa taallo canshuurtii maalintii hal dooraa nagala qaadaa dhinac walba waa ka dhibannahay meel walba aan ka shaqaysan waa nagala haystaa maanta waxaan joognaa hargada lambar afaraan joognaa meeshaan kama tegayno way noo xirnaanaysaa amba waa dhimahaynaa amba waa joogaynaa isu soo baxyadan maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa yimid kadib sannado badan oo shacabka caasimadu ay u dulqaadanayeen dhibaatooyinka kooxda riddada oo isugu jiray dilalka iyo boobka waxaana ay xaaladdu ka sii dartay markii murtad gurguurtee mar kale loo doortay hoggaanka kooxda riddada kaas oo durbadiiba bililiqa ku bilaabay hantida dadka kana dhigay mid uu isaga ka buuxsado qasnadihiisa iyo mid uu gacangeliyo cadowga xasan gurguurte ayaa maalintii jimcayanu ka soo gudubnay la hadlay warbaahinta wuxuu weeraray dhallinyarada soomaaliyeed oo cabasho ka muujinayay dhaqaale xumida ka jirta waddanka ee isaga sababta u yahay gurguurte ayaana ku tilmaamay dhallinyaradaasi kuwa tuuga ah taas oo keentay kacdoon dadweyne xaaladeenyaa hoos u dhacday oo baahidiyaa badatay waa been suuqa markaad dhex gashadood fiirisidna suuqa waa kaa kii wax shaxaadi jiray kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada ee meel inuu fadhiisto ninna ammaan ninna caabeesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye awood sheegashada boobkaan kala sooca laheen qaadashada hantida guud iyo dulsaarka lacagaha baadda lagu daray curyaaminta ganacsiga iyo dhaqaalaha dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah kadib kooxda riddada soomaaliya ayaa lasoo baxday xeelado kale oo lagu boobi karo hantida shacabka waxaana qorshahani lacago looga qaadayaa qof kasta oo wax ka iibsada suuqyada caasimadda khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaya in tani ay tahay qorshe ay soo hindistay hay-adda i m f oo loogu talagalay in lagu curyaamiyo dhaqaalaha waddanka laguna abuuro sicir barar hor leh oo saameeya guud ahaanba geyiga soomaaliya sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waraysi uu bixiyey toddobaadkii hore digniin ugu diray shirkadaha isgaarsiinta waxaana la faray inaysan dhaqangelinin tallaabadaasi lagu boobayo hantida ummadda loogana sii darayo xaaladda dhaqaale xumi ee ka jirta waddanka aad ayuu u mahadsan yahay cismaan axmed ayuu kaasii ahaa
الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka waxaa barta maanta lagu faafiyey xogta weerar culus oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan sidoo kale mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xerada maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda qansaxleh ee degmada buulaburte ee wilaayada hiiraan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo heshiis amni iyo mid difaac la saxiixatay xukuumadda masar kadib kulan ay qasriga madaxtooyada ee magaalada alqaahira ku yeesheen madaxda dowladda muqdisho iyo tan masar ayay ku kala saxiixdeen heshiisyo een dhowr ah cabdilfataax xalsiisi iyo xasan gurgurte oo shir jaraayad wada qabtay ayaa ku dhawaaqay in ay yeelanayaan iskaashiyo dhanka amniga iyo difaaca ah ugu horeyn madaxweynaha xukuumadda dabadhilifka ah ee masar ayaa sheegay in uu dhanka amniga iyo difaaca ka taageeri doono xukuumadda villa soomaaliya xasan gurgurte oo isna ka hadlay madashii lagu saxiixayey heshiisyada difaaca iyo amniga ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay in xukuumadda masar ay qayb ka noqoto dalalka ka qayb qaadanaya waxa uu ugu yeeray howlgalka nabad ilaalinta ee soomaaliya gurgurte waxa uu carabaabay in heshiiska ay masar la galeen uu badankiis ku qotamo la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada oo uu la jeedo maamulada islaamiga ah ee soomaaliya ka hana qaaday saalax xaliim oo ah guddoomiye ku-xigeenka machadka masar ee arrimaha afrika ayaa heshiiskan alqaahira lagu saxiixay ku sheegay mid horudhac u ah ciidamo masaari ah oo bilowga sannadda labada kun shan iyo labaatan loo diri doono soomaaliya ururka midooda afrika ayaa isbuucii lasoo dhaafay ogolaaday in ciidamo masaari ah ay ka mid noqdaan soo duulayaal afrikaan ah oo lagu bedeli doono ciidamada kufaarta atmis oo wakhtigoodu ku egyahay dhammaadka sanadkan labada kun afar iyo labaatan masar iyo etoobiya ayaa isku hayaa qaybsiga biyaha webiga niil waxaana xusid mudan in kumanaan kun oo askar xabashi ah ay ku sugan yihiin soomaaliya balse lama ogaa sida kooxda uu hogaamiyo xasan gurgurte ay isugu hayn karto ciidamo shisheeye oo dowladahooda khilaaf siyaasadeed uu u dhexeeyo xukuumadda muqdisho ayaa heshiisyo difaac la saxiixatay sannad gudihiisa ilaa iyo shan dowladood kuwaas oo kala ah uganda mareykanka etoobiya turkiga iyo masar waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shan qof oo ku dhintay shil ka dhacay kenya inta la hubo ugu yaraan shan xubnood ayaa dhintay halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray kadib shil xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay jidka dheer ee isku xiraa ismaamulada nairobi iyo nakuru ee dalka kenya sarkaal ka tirsan booliiska dowladda kenya ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyey dhacadan shilka ah kaasi oo uu ku tilmaamay in uu ahaa mid xoogan kuna dhinteen shanta xubnood ee kenyaanka ah dhacadan ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen baabuur xamuul ah iyo gaariya lagu sheegay in uu yahay mid yar dadka dhintay ayaa ka koobnaa haweenay iyo afar caruur ah oo ay dhashay qof lixaad oo lasoo wariyey in uu dhaawac qabo ayaa la geeyey xarun caafimaad meydka shanta xubnood ee caruurta u badan ayaa la dhigay goobta meydadka la dhigo ee cisbitaalka naivasha baabuurta isku dhacday oo howlgab noqday ayaana goobta laga jiiday waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan n warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa etoobiya oo eed culus u jeedisay kooxda t b l f wasiirka isgaarsiinta dalka etoobiya ayaa ku eedeeyey jabhadda t b l f inay ka shaqaynayso sidii ay u fashilin lahayd heshiiskii beritoria kaasi oo soo afjaray colaad laba sano u dhexaysay xukuumadda abiy axmed iyo kooxda tigreega lagaase tulu oo ah wasiirka arrimaha isgaarsiinta etoobiya ayaa qoraal uu soo dhigay barta facebooka wuxuu ku sheegay in kooxda t b l f ay ku howlan tahay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo aanay aqoonsanayn xukuumadda adis ababa taasina ay halis gelinayso heshiiskii nabadeed ee ay horey labada dhinac u wada gaareen waxaan iminkana soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dowladda lubnaan oo tirakoob ka soo saartay duqeymaha ay diyaaradaha yuhuuddu ka fuliyeen koonfurta dalka lubnaan tan iyo sanadkii tagay ee labada kun saddex iyo labaatan tirakoobka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda bayruud ayaa lagu sheegay in muddo toban bilood ah ay yuhuuddu dileen shan boqol iyo konton ruux kun toddoba boqol lixdan iyo shan kale ayay sheegeen in ay ku dhaawacmeen halka ay ku barakaceen dad ka badan boqol kun oo ruux aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay hadalhaynta ugu weyn ee ka taagan baraha bulshada waxay ahayd weerarkii maleeshaadka murtadiinta ay ku qaadeen dadkii maanta banaanbaxyada ka dhigayey magaalada muqdisho tallaabadaasi ayaa waxay dhalisay hadalhayn xoogan waxaana dadkii ka hadlay ka mid ah madax soo martay kooxda riddada mursid xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada oo ka hadlayay dhacdadan ayaa yidhi waxaan ka xumahay oo aan cod dheer ku cambaareynayaa weerarkii gardarrada ahaa ee maanta ciidanka dowladdu ku qaadeen dhalinyaro bajaajlayaal ah oo ka banaanbaxayey lacago dulsaar ah oo ay dowladdu ku soo kordhisay ayuu yidhi sidoo kale waxaa ka hadlay xisbiga murtad shariif qoraal uu soo saaray ayaana u qornaa xisbigu wuxuu cambaareynaya habdhaqankii foosha xumaa ee lagula kacay dhallinyaradii cabashadooda kusoo gudbinayay si nabadgelyo ah ayaa lagu yidhi guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir murtad thaabit cabdi ayaa isagana yidhi waxaan aad uga xumahay tacadiga iyo jirdilka loo geystay dhallinyarada ku shaqaysata bajaajta oo maanta banaanbax mar kale ka dhigay muqdisho iyaga oo ka cabanaya canshuur lagu kordhiyey markii horena la tacaalayay sicir barar dhaqaale xumo iyo in ay maalin dhaaf u shaqeeyaan e iyo b ayuu yidhi xubintiina caawa waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
waa hagaag dhegaystayaal markanna bokool munaasabad lagu qabtay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bokool ayaa diyo laba boqol oo neef oo geel ah loogu kala wareejiyey beelaha jilible iyo luwaay oo wadadega deegaanada wilaayadaasi tirada geela ee reer jilible lagu wareejiyey waa boqol iyo konton neef halka kontonka kalena lacag ahaan loogu wareejiyey beesha jilible munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool waxgaradka labada dhinac iyo sidoo kale owliya udamka ugu horeyn waxaan idiin soo gudbin doonaa kusimaha malaaqa guud ee beesha jilible aadan aadan keer walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala yaa ka mahadsan allahaasoo nicmooyin shii fara badan ninka nacmeey nicmatul islaam waliimaan allihii ninka nacmeeya mahadmudun ilaahay subxaanahu watacaala nicmooyin shiimaba kumadaha nacmadan haddi una roogn allah hantadan maisku koyn yale hasqulqulgaas maisku koyn ilaahay subxaanahu watacaala diinshiyaala ka hukume iisaasba ka koyta ilaahay yaa ka mahadsan alxamdulilah khiyaaray sida la ogiy maadaama una shaqaaqooyin noo dhaxdheeday lamadii walaala jirible i luwaay shaqaaqooyinka ku dhaxdheeday awkeed maybaa ku dhiiday ini walaayada islaamka na shal gobad oo insheegad unoo dhiigana gubadaayo galanto dhulka ina iska rugani na shal gobati iyo aragaasee maxadwiin mudun oona shal reebtay walaalahana i una walaana shal tartiirti masaalihana dhataana dhegti khiyaaray may la ogiyaaha maadaama arrintaas dheedi walaayadii may ninka weertay masaalihi ninka weerti islaaxada nin galli ee walna shal fadheesii ee hoolo oo lamadii lamoo gacanti oo ilaahay ka sababi lamadii walaalaha ka sababayana nin xukumi lama boqolo neef diyaana nin xukumi ee qaadani ununa yoona qaadaday alxamdulilah ilaahay yaa kama hadsan ee intaas kadib walaayada islaamka oo intaas juhdi anay biidi yaa ang mahadnaqaan ilaahay yaa kama hadsan walaayada eedaa juhdi ninka biidi sheekh cusmaan aba cabdiraxmaan ansareey eedaa juhdini ninka biyi walka guulaysaday walka shal fadheed intaas kadib walaalayaal se oo walaalka sheegi ee gaali isuga hayay lamada boqol haay yaa geeka maalintagna nii wareejiy gaali isuga hay qobloonii jazaahullahu khayr walaalahan oo nii wareejiyeen lama boqoloo neef yoona uleeska haay unuuna xag una lena haay oo aragaasa diinka ilaahaynana ninka xukumi unuuna ku agbalnay ku qaadani ilaahay ajarsho habadii ulees saaranga haay unuuna xag una lena haay diinka ilaahaya walla ka shal qaadadi gaali isuga hay la wareegni jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa codadka manaaqyada beelaha luwaay iyo jilible ee diyada loo kala qaaday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaam ilaahay aan mahadnaqaan ilaahayna waafaji iimaanka islaamnimada amniga intibana waafaji ilaahay aan mahadnaqaan maxadiin kooba korna ilaahay isku leh bacdallahi mayaan mahadnaqaana xarakatu shabaab mujaahidiin yaan mahadnaqaana oo hooskan geekuuna harsadahayno shareecada islaamka lakafuliyahayo xaggii dadki la saarayna kusheenahayto dankiilakalahayna la siiyahayo mahadnaqaana walaayada bakool oon horeeyo sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo juhdi badanka bihi barnaamijkan lamadan qabiil oo eednan ka shaqeey hoggaankuusan horeeyo gobolka aan mahadnaqaana may kale aan mahadnaqaana lamada degmo waxaafado kudhisan aan mahadnaqaana degmada xuduri tantijeeglo bacdallaahi dhammaantiyo mahadsanyiin tan kale maxaan mahadnaqaanaya qabaa'ilkii raggii la dili ku dhaladeen ilaahay hangnaxariiso qabiilkii oo raggaas ku dhaladay sabari sabar jamiila lahasiya raggii dhammadiina ilaahay hangnaxariisa yoona deris wanaag iyo may ka ogna dad faylahanga ka ogna maadaama dad yoo la dilay sabareen eedaan ka mahadnaqaan tan kale qabiilkii xaggan lagalaha isku sheenayso inaan mahadnagaan dhammaantiyo lankii holan ha dhiibin ilaahay hola jeeyin barakaay dadkii ka adaawna ilaahay baraka xag lagalaha isku sheenaan anama inta ka wareejiyahaaye boqoli konton neef gaale beele reer luwaya laku xukumi lama boqol neef gaale muddo lama bilood haddii laku roogo ku hor yaa laku xukumi muddadii liin qobdeena binaadin leena walyarhani dama beryaaleni darsami boqoli konton nool neefa noola ka sheeni oo sidii liinsaar iyo shareecada sheegtee inta kalena bees ahaana ka dhiibi beesa doolara ka dhiibi wal inka qiime walaalada ka heliini ilaahay an barakaay walaajo gaalaas may ka wareejiyey beele reer jilible oon horeeyo suldaan eedin eedin iyo malaaga aliyow madyarow oo ugaaska beelaa suun iyo suldaanka ku samaajiya lankii suldaanka haya ka wareejiyi ilaahay hasiinka anfaa lahaa iidana siinka mahadnagee abaal badanaana sheegadaana ilaahay ana ka mahadsan insana nisdhawaayo ti iska lahaani waari lanki soorti liin ku saari ti iska lahaynaw safayla nin kulu wareegdan hoolayin unun walay sheegni insha allah walaa yaro hasiin kula daayna ay ka raal lahaadoy inta kale may sheegi doona insha allahu dardare yarka darey in deris wanaajig la wanaajiyo daaqi ilaahay isku leh langna ma leh langna ma diidi koro insha allah walaayadan dheegaaytaba in deris wanaag la suubiyo dhulkan ilaahay baa sheegayna anfaceehi dhul wiimu daaqani anfacee duugani anfacee noolola ka dhagadahayn ilaahay ba sheegay dhulkan noolnanana anfacee dhamnanana anfacee galonta soonte ay laaro talyaani wal suuriya dalka murmo dhabsheelata insha allah odayaalku may ku wada shaqay doonaa daris wanaag waana may ballan qaadanaa in dhinninkan wax dukuleed walan ku maalin doono binaadan leena dhinninkan in walan ku maana jeelna isin insha allah usin sabar taan usin kama had nagaana in dhinninkiina isin insha allah ku dadaalan daris wanaag wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal eh, ilaahay subxaanahu watacaala yaa ka mahadsan allaha soo nicmeeyo shay fara badan ninka nacmeey nicmatul islaam waliimaan allihii ninka nacmeeya mahadmudun ilaahay subxaanahu watacaala nacmooyin sheymeyba kuma dhaha nacmadan hadda una roogin allah hantadan maisku koyn yale hasqulqulgaas maisku koyn ilaahay subxaanahu watacaala diinshiyaala ka hukume iisaasba ka koyta ilaahay ka mahadsan alxamdulilah Eh, khiyaaray sida la ogiy maadaama una shaqaaqooyin noo dhaha dheeday lamadii walaala jirible iyo luwaay shaqaaqooyinka ku dhaha dheeday awkeed maybaa ku dhiiday inii walaayada islaamka na shal gobad oo insheegad unoo dhiigana gubadaayo galanto dhulka ina iska rugin na shal gobati iyo aragaasee maxadwiin mudun oona shal reebtay walaalahan i una walaana shal tartiirti masaalihana dhataana dhegti Eh, khiyaare may la ogiyaaha Eh, maadaama arrintaas dheedi walaayadii may ninka weertay masaalihi ninka weerti islaaxada nin galli ee walna shal fadheesii ee hoolo oo lamadii lamoo gacanti oo ilaahay ka sababi lamadii walaalaha ka sababayaana nin xukumi Ba- lama boqolo neef diyaana nin xukumi ee qaadani ununa yoona qaadaday alxamdulilah ilaahay yaa kama hadsan ee intaas kadib walaayada islaamka oo intaas juhdi anay biidi yaa ang mahadnaqaan ilaahay yaa kama hadsan walaayada eedaa juhdi ninka biidi sheekh cusmaan aba cabdiraxmaan ansareey eedaa juhdini ninka biyi walka guulaysaday walka shal fadheed intaas kadib walaalayaal se oo ee, walaalka sheegi ee gaali isuga hayay lamada boqol haay yaa geeka maalintanna nii wareejiyi gaali isuga hay qoblooni jazaahullahu khayr walaalahan oo nii wareejiyeen lama boqoloo neef yoona uleeska haay unuuna xag una lena haay oo aragaasa diinka ilaahaynana ninka xukumi unuuna ku agbalnay ku qaadani ilaahay ajarsho habadii ula saarangahay unuuna xaguna lanahay din ilaahaya wala kashal qaadadi gaali isugahay la wareegni jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dhegaystayaal markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa codadka waalidiinta ee awliyaa u damka ah oo hadallo koo kooban fagaarihii diyada lagu kala wareejinaya ka jeediyey salaamantiin salaam ba'adaje dadkii la dili xaglaan laka dili lama bogol halaad yas adangnani wareeji khaas ahaan lankii ariikay haay la dili boqol halaadal ii wareeji galantaaka haay mahadsantiin mahaddan ilaahay iskulle waanan ka shukriyaan waleydi islaamka diidi in hukunti dadki xaglaantilika dili galantaaka haay sa'adan waan wal ii wareeji owlaadankii oo meelahan oo diidalin hukumi oo harakada hukuntay oo islaamidan hukuma oo reertijeeglo hata geega maalintan shoogni oo sa'adangna hirgelohayn saasa kama hadnagaan alxamdulilah sabarkii ilaahay nasay yaa ilaahayn kama hasagna taasna ilaahayn kama hasagna tan kale waalidiinkii iyo walaas amarkii alla jare waliyada islaami yaa an kama hasagna taasna yaa taasna iyadan kama hadayaan sabar ilaahay nasay intay dhimatiin sabar jafiid allah noosay intay dhimatiin kutaab jimidig allah kusay tan kale walaadiinkii aanna geeg maylini hukum maynini wareejiyey lama bogol halaad lamaadi bogol halaad ana madarow riimada leere bogol hal neefa ku laha bogolkaas neef yalli i wareeji taasaan taas inta roogdona markaatana ku ate awlaadinkii iyo waalidiinkii i ilaahay marshii ulmaabdiinkii oo arada roogi ya taasna geedkan kama hadnagaane waan markaatana ku eyin dadkii walaalaha oo dirisaay oo jiiraamahay oo antiis adanka bilaawatoona nabadgaadaan oo taasna naskama hadiyaan ilaahay diinkiina iskama hadiyaan oo sabarka naskama hadiyaan taas aan ka sabaraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markanna waxaad maqli doontaan kelimaddii dardaaranka ee munaasabaddaasi uu ka jeediyey sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bokool بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أولا وآخرا mahad bilow i dhammaad aan lahayna ilaahay aan sugnaati allah subxaanahu wa tacaala nicmooyin fara badan oo lahantariyi korna Eh, waa in tacuuduu nicmatallahi laa tuxsuhaa sida usan ari ilaahay ninka nicmooyaan kama hadnagaana nicmada islaamnimada iyo amniga iyo nabadgelyada iyo istiqraarka iyo shariicada islaamka oo la maamulow la tadbiiqiyo la hergeliyow iyo cadowga allah subxaanahu watacaala la dagaalamow shacairta islaamka oo la oogow allihina waafajiyaan ma hadnagaana bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala may baan ma hadnagaane Eh, beelaha walaalaha ah Eh, hadda ka hor muddo lama bilood ama laba bilood lakurooga shaqaaqa dhex martay hoogaa khilaafaadii waa la dhagaleen oo lama qof muslim ee dhiigyo meelo ka deedahay ka bahan diidiyo shariicada islaamka laka shal xukumi muddadii lanqobadii iyo ballantilalahaye laha sugaayey laha diigsadaay iyo geeka oo labaatan iyo sagaal bilo muxaram kun afar boqol afartan iyo li iyo goobjoog in anna insha allahu tacaala magaalada tiyeeglo oo ah een, xarunta gobolka bakool ama wilaayada islaamiga bakool Ee, labadaas beelood oo walaalaha ah beelo reer luwaay iyo beelo reer jirble oo walaalaha ee dariska ah oo runtii marka maybu ahaa walshaydaan sababan haayna galantiyo iska deertay ee, la dili lama qof walaal ee muslume جزاكم الله خيرا جيكن إلهي ما يبان وافجي جوبجوك أنا مرخاتك وأنا إن شاء الله تعالى إن بالي خير لوا إلهي بركايا مدنتي لنقبض شرع الإسلام كم حكمتي هلا يك حكمتي إي مدنتي لنقبض إن إد معنا نسخل قامها كده دالن وقالوا إن هذا رجع إن تروق بقول يا كنتم نف يا هاد إن تروق تولالو لكوريجي كنتم ما يلنكوريجي بس هان إيه ما هان لنكوريجي سلك كشل به جزاهم الله خيرا خيرا لنا إيد يدان كم هاد نعن باللواي قال هاد ميلشاني كل أرجع هايتن إن شاء الله تعالى قالوا إلهي بركايا ما هو إدي قادة إلهي بركايا سديل الفضاي يا كشانا جزاهم الله خيرا إذا كم هالسنين مدنتي وقتك نفتي ديوين كي استبيجيد دبر ديرada jarano todoba sano lama sano saddex sano afar sano la arjari yaana mahayna muduntii lanqobadi iska helgaameen way balana kama hadsiinin jazaahumullahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala xoolasho ilaahay aan barakaayo mooradii ha ku saaragna shariicada islaamka tadbiiqiyaayana xoolo moorad ha ku saareen ilaahay aan barakaayo ziyaado bedela ilaahay siiyo dadkii gaadadegna may ballanaa ilaahay subxaana watacaala aan barakaayo may kaloo yaanan tanka ma hadnagaana beela reer jirible ee jazaahumullahu khayran geydhi afar gamaas oo yoona runtii lama qof laku dili galantiyo reer badan shariicada islaamka xukunta meeno ka qanaceen walaahi shariicada ilaahay aan xukuntiina sugaayeen wilaayadu aan daba fadheedeen oo maxkamaddii ha ka daba feeleen gacan dhaafkaal aan suubin dul qaadano sabareen yoona way balana jazaakumullahu khayra jazaa inta dhimadaan unu dhonga noo dhimideen ilaahi subxaana watacaala jannatulfirdowsi ilaallah ka waraabiyo waliyoo dhaafaan ilaahay wal barakale ka waala jazaakumullahu khayra jazaa intaas intaasu walaalayaal mayle ka daray oo keliya anoo fursadda ku faa'iidaysado samaha jarjaran sahada una roogna maha jara jaran dadaa la dili jari bilaa macana yaa umutalan dhamaayo jara walhaas ugu jari wal is dhamaayo jari wal diila rawn maaba jarnab walaa yaro mayla raayo ba'amudowto lag shalgaadaw yalanka dhoomba dhiigjay ba'doo leeb galaas diidiis dhow may gala jartay ba'doo intan hadda may roog lama boqoloo neef gaale yaa taas marka may waa maxaasinta shareecadan yaa kuma dhata walaada gaalada haniinwadoo dimuqraadiyada la guraayo sankana noo gelihayo may la raayo unuuna diidagnoo diidni lano dagaalamayn isku difa ahayna dimuqraadiya dalkun walka hergeliya un lana may la faday dadka dhiigjooyin maanaa shimbir la dili oo kale isku nagadan hudur nagadan lanki landil may la raayo wal hiray habsi kukum lan lan dilow la dilow maablab dastuur jaba ma ku qoran laakiin shareecadan may bana siiday walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab in qofka marka qoobus qof dilo lan qisaas awliyo damka kiirinta hoobus diigaade hoolay gaadaran hoolashay gaad hoobo afyo mutlaq ee siyo hoolanan gaadane hoolna lan qisaaseen yaanan banaanta khiyaaraadkii marka sidiid hayn ko kumid ah hadan roogna xafladuna may baa xafladii lan balansanaay wareejintii xoolihii diyida haayeen oo reer jilible laku wareejiyay oo reer luwayn ha wareejiyaan xafladii waan roogna taas marka may baka koytay nicmada islaamka ka koyta dhiigga shuhadada ka koyta cadowga ilaahay marnaa ee lala dagaalamaayay dada marka may la raahay tadxiis u biyan naftiyo guuraan oo ilaahay dartis imbiyan ya marka arrintunka koyta maama jarajarna gaalana ma ogol hadda may muqdisho meegaa laka laka dhamaayahay hudur meegaa laka dilohay lama boqol neef iyo boqol neef gaala shal gaada wargdana ma jarta mana wal dile odayaala fadheedaan bes may la raahay may nin haraay inta may goobjoogin haay aan wal in sheegin hayn aan surnaay lama beelood oo daris ee walaale ee soomaali ee weliba reewun ah iyo wal dildhaa mari isdilen haanoon afara laku dili haanoon lami laku dili bilaan lahafaruhumaayna jarta may la raahay marka xeer meelo maana nana deersiyey una roognimayayd ada megaalkoo dili afar anana megaal oo dili lama inastuur lama iyo lama inastuur ma heeri lama qof diidi oo ilad diidi la sheega un magaagle mee tahaano ba'mudowta lag shalgaada bilaanta la farhumaayo meegaun adan intaasu adan intaasu inastuur yaa han heerang nama hershoysi taasa marka goobjoogan hay dhegdee ka dhigay walaalayaal marka may waa dulligaas iyo liidanaashadaas ya gaalanayna doonahay walaniila damaasanyin intaasu laakiin shareecada tan may bua wayhaaba ilaaliyaas may ku mid ahaa dadka muslimiinta diintii oo ilaaliyaas naftiyo waa ilaaliyaas markaas qofkii qof dil wal dile walkisaase hoob wali owliyu damka afiyo dhiig ku qaado diig ku qaado neen isku bannaan diinta la ilaaliye oo nafta la ilaaliye qofka muslimka maalshiya la ilaaliye oo meba la ilaaliyey nasabjiya la ilaaliyey iyo abtirshiya iyo erdajya la ilaaliye oo may la ilaaliya aqligiia la ilaaliya maandoorigii iyo daroogdii waxyaabihii dhan oo daruuriyaatu lkhamsa wala mujaahidiinta inteeganyihin oon dagaalama haayaan may waa ilaalinta shantaas shay oo dhammaan shareecada samaawiga ilaahay hadejiyi dhammaantay oo ilaaliya jiran taasaa mujaahidiinta inteeganyihin iyoo ilaaliyaan lanka naftis lankaad gudubna diintis lankaad gudubna maalshay inbadbaada lankaad gudubna erdajay iyo sharaftis maanaa ilaahay la ilaaliyo maskaxdiis iyo maanja iyo aqlijayna la ilaaliyo muslimiinta way ballanaa insha allahu tacaala shareecada islaamkana deeqta hoob oo la isku qabsada laazim adduunyada roog walawa la isku qabsada khilaafa kooye laakiin bug iyo galan bug maya macnaa gaangaad maya waa in shareecada islaamka lahaan daawooda shareecada islaamka hoob lahaa huguntuma فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر جزاكم الله خيرا دقالداس marka la afuufa hay oo la hashido hay in isku jarnan isku ilaalinaan ku digtoonaanan qabaa'ilka muslimiinta oo Soomaaliyeed gaar ahaan wilaayada Islaamiga Boqol baaqaas aan jeediyaan جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم eed eed han dhawaayana xafladun qiimaha badan oo kumid ah shaairta islaamka oo lu muujiyo kumid ah in una ku qayb galna eed eed aan ka faraasagna insha Allah ta'ala hoob waraan dhagalan kitaabka Ilaahay aan nagdaan meelo marjin جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام waa hagaag dhegaystayaal gabagabada iyo gunanadka barnaamijka faafareebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda suhayb cabdulaahi ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin dabcan saacadihii lasoo dhaafay duqeymo wuxuushnimo ayaa waxay ka dhaceen qidaaca xaafadaha wax ka dhaceen waxaa ka mid ah xaafadda xayu zaytuun sidoo kale sheekh ridwaan duqeymo ayaa laga soo sheegayaa khan yuunis qaybo ka mid ah cadowga allah waa ay duqeeyeen sida ay wararku sheegayaan in ka badan soddon ruux ayaa laba iyo tobankii saacee lasoo dhaafay keliya waxaa la geeyey mid ka mid ah cisbitaalada qidaaca tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza walaalka waxaa lagu sheegay in shuhadadu ay gaarayso afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ilaa soddon iyo lix ruux halka dhaawacyadu ay yihiin labaatan iyo afar kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa soddon iyo sagaal kun sagaal boqol lixdan iyo shan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo laba kun laba boqol sagaashan iyo afar kale halka haddii aan kaga gudubno xasuuqyada ka dhankaa dadka rayidka ah saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin waxay dagaalo culus kala hortageen askar yahuud ah oo ku soo duushay xaafadda duubaas ee dhulka daanta galbeed faysalow dhanka kale magaalada dooxa ee caasimada waddanka qatar waxaa la filayaa in mar kale beridib ay ugu bilowdaan wadahadallo lagu doonayo in heshiis xabad joojin ah iyo mid maxaabiis isdhaafsi ah lagu gaaro dabcan warbaahinta yahuuddu waxay wadahadalladaasi ku safaysay fursaddii ugu dambeysay ee lagu soo celin karo maxaabiista khaza kaga xiran kooxaha muqaawamada filistiin bayaan ay soo saareen waxa ay sheegeen in gebi ahaanba aysan ka qaybgeli doonin wadahadallada beri dooxa ka furmaya sababtoo ah waxa ay sheegeen in miiska ay weli saaran yihiin qodobadii ay horey u keeneen waxna aysan ku dari doonin kana dhimi doonin taa beddelkeeda ayay sheegeen in maamulka yahuudda wadahadalladan uu ku raadsanayo fursad uu muddada ku sii kordhisanayo si uu xasuuqa u sii wado waxa ay sheegeen in qodobadii horey ee u soo darxiyeen haddii maamulka gumaystaha yuhuudda uu aqbalo ay sidaas heshiiska ku fulinayaan balse haddii ay wax ka soo celiso xukuumadda netanyahu aysan wadahadal damba ka qaybgeli doonin shuruudaha cusub ee yuhuuddu ay keenaanna marnaba aysan fiirin doonin wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiinna caawa halkaas ayaan ku hakimina aad ayuu u mahadsan yahay suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal guud ahaanna caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي